wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adda s y b d ayaa deegaanka ceel jaalle ee duleedka beledweyne ka daafurtay mashruuc biyo dhaamin loogu talagalay dadka danyarta ee fatahaadda ka barakacay daafurka mashruucan biyo dhaaminta waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah maamulka gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka socday hay-adda s y b d iyo iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cabdirashiid aadan cabdulle jabbe madaxa hay-adda s y b d ee gobolka hiiraan iyo iskuduwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cawil maxamed jibriil ayaa ka warbixiyey biyodhaamintan ay bilaabeen iyo tirada qoysaska si maalinlaa uga faa'iidaysan doona biyodhaamintan waxaan maanta halkaan ka daahfuraynaa barnaamij biyo ah oo m y kit baal mashiin oo biyaha sifeeyo biyahaas oo ah biyo la filtareeyey maalintii waxaa qof kasta qoyskii waxaa loogu talagalay afartan iyo shan liitar oo biyo ah waxaana siin karnaa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan qoys biyo ku filan mashiinka waa saakiaan shaqada bilownay waxaa saaki nagala soo qayb galay madaxdii gobolka hiiraan waxaan maanta daahfuraynaa mashiin biyaha sifeeyo oo ugu dambeeyey la keenay gobolka hiiraan mashiinadaas waxay yihiin laba mashiin mid wuxuu yaallaa jowhar midna wuxuu yaallaa beledweyne waxaana loogu tala galay xilliyada amarjansiga marka ay dhacdo in dadka bulshada loogu faa'iideeyo biyey saxansaxa oo nadiifa ay qaataan sababtoo ah biyaha saxansaxada dadka hadda ma gadan karaan oo macnaha warshadihii hoose macnaha waa ka soo wada qaxeen biyahaana waa biyaha keliya lagu noolaa karo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan cali cismaan xuseen ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay daafurka mashruucan biyaha lagu gaarsiinayo dadka ay fatahaaddu saamaysay waxaan rabnaa inoo mahad celinno hay-addii bixisa fankan iyo hay-adda fulinayso s y b d a waxaan leenahay dhammaan wax badan oo hay-adaha ka shaqeeya gobolka degmadan beledweyne khaasatan waxaan rajaynaa insha allah in sida s y b d oo kaleete baahidaas jirto weliba sida imidiyadka ah ugu istaagay inay ugu istaagaan sidoo kale waxaan rabaa inoo mahad celiyo master cawil isku duwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta asagan dadaal badan geliyey